Kitaabka Quduska ah ee loogu talagalay carruurta soo jeedinaya Bilowga Murugada Dadka Waxaa qoray Edward Hughes website-ka waa www.ma1914.org Ilaah wuxuu abuuray wax walba markii Ilaah abuuray ninkii ugu horreeyay oo ahaa Aadan waxa ay ninkii iyo naagtii saxaawo ahaydba ku wada noolaan beer ceedan waxa ay ahaayeen kuwo farxad buuxda haysta oo addeecaya Ilaah kuna faraxsan la joogitaankiisa ilaa laga soo gaadhay maalin maalin ka mid maalmaha ilaah miyuu idinku yidhi waa inaydan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaala abeesadee ayaa xaawo weydiisay su-aashaas waxay iyana ku jawaabtay midhaha geedka beerta waanu cuni karnaa markii laga reebo midh haddii geedkaas aanu cunno aan wax ka cunno waanu dhiman doonaa abeesade ayaa dabadeetna ugu jawaabtay ma dhiman doontaan waxa aad noqon doontaan sida ilaah oo kale xaawa waxay doonatay geedkii waxa ay dhegaysatay abeesadii oo midhihii waxbay ka cuntay markii xaawo ay caasiday ilaah sidoo kale aadan ayay ku sababtay inuu isna midhaha wax ka cuno waxay ahayd aadan inuu yidhaahdo maya anigu ma caasiyaay doono ereyga ilaah markii aadan iyo xaawo ay dambaabeen labadoodii waxay ogaadeen inay qaawan yihiin waxay isku toleen caleemo berde waxa ay dabadeetana isku dayeen inay iska qariyaan ilaah markii maalintii qabowday ayaa ilaah yimid beerta waxa uu ogsoonaa waxa ay aadan iyo xaawo sameeyeen aadan wuxuu eedeeyey xaawo xaawona waxay eedaysay abeesadii ilaah wuxuu yidhi abeesada way habaaran tahay naagtuna waxay ilmo ku dhali doontaa xanuun aadan aadanow maadaama oo aad dambaabtay dhulka wuu habaaran yahay oo waxaa ka soo bixi doona qodxaan iyo marug waa dhidi doontaa oo dhibaatoon doontaa waa dhididi doontaa oo dhibaatoon doontaa si aad wax ugula soo baxdo ilaah wuxuu aadan iyo xaawo ka saaray beerta cajiibka ahayd waayo way ay dambaabeen waxaana laga soocay ilaah noloshii bixiya ilaah wuxuu sameeyey seef ololeysa si ay bannaanka u sii ahaadaan ilaah wuxuu aadan iyo xaawo dhar uga dhigay hargo xaggee ilaah haddabaha ka keena hargaha markii ay qoyska noqdeen ee ilmihii u dhashay aadan iyo xaawo ilmahooda ugu horreeyey wuxuu ahaa qaabiil oo beer falata ah ilmahoodii labaad ahaa haabiil waxa uu ahaa isna adhi jiri maalin maalmaha ka mid ah qaabiil wuxuu ilaah u bixiyey u bixiyey xoogaa qudaar ah haabiilna wuxuu ilaah qurbaan ahaan ugu bixiyey mid ka mid a adhigiisa kuwa ugu fiican ilaah wuxuu ku farxay hadiyaddii haabiil ilaah kumuu farxin hadiyaddii ama qurbaankii qaabiil dabadeeta qaabiilna wuu cadhooday laakiin ilaah wuxuu isaga ku yidhi haddaad wax wanaagsan samayso soo laguma aqbaleen qaabiil cadhadiisii kama ay dhammaanin waqti dabadiisna waxa uu weeraray walaalkiis haabiil oo waanu dilay isaga ilaah wuxuu la hadla qaabiil isagoo ku leh walaalka haabiil mee isna wuxuu uu ku jawaabay ma aqaan ma aniga walaalka ilaaladiisa ah ama ilaaliyihiisa ah ilaa waxa uu dabadeetana isaga ku iqaabay inuu aanu awood u yeelan doonin inuu dhulka beerto oo noqdo noqon doono mid carcarada qaabiil waxa uu ka tegey wuxuu ka tegay ilaah waxa uu dabadeetana gursaday gabadhii ay dhaleen aadan iyo xaawo waxayna noqdeen qoys si dhaqso ahna qaabiil carruurtiisa awowga uu u ahaa iyo kuwii ay sii dhaleen waxay buuxiyeen magaaladii la asaasay sidoo kalena qoyskii aadan iyo xaawo si dhaqso ah ay u koreen wakhtigaas isaga ahna dadku way noolaan jireen waxay noolaan jireen cimri dheer markii wiilkeeda seed dhashay xaawo waxay tidhi ilaah abuur kaluu iisoo dhigay haabiil meeshiisii seedna waxa uu ahaa nin xaq ah oo wuxuu noolaa sagaal boqol labaiyo toban sannadood isagoo carruur badan dhalay dunida dhexdeeda dadkii waxay noqdeen kuwa marba marka ka dambaysa sii xumaada oo facba faca kala raacay ugu dambaynta ilaah inuu baabi'iyo aadanaha dugaagga oo dhan iyo shimbiraha ilaah waxa uu ku calool xumaaday inuu abuuray dadka laakiinse nin qudha ayaa ilaah raaligeliyey ninkan waxa uu ahaa nuux waxa uu ahaa farcanka seed oo nuuxna waxa uu ahaa nin xaq ah waxa uu ahaa mid ku xidhan ilaah sidoo kale saddexdiis wiil ee uu dhalay waxa uu baray inay ilaah addeecaan iminka haddaba ilaah wuxuu qorsheeyey inuu nuux u adeegsado si gaar ah oo cajiib leh bilowga murugada daadka qiso ka ah teerayga ilaah kitaabka quduska ah waxaa laga helay bilowga saddex ilaa lix ereyada furninkooda wax buu iftiimiyaa zabuurka hal hal sagaal hal saddex eber ilaah wuxuu ogsoon yahay inaan samayno waxyaalo xunxun kuwaasoo uu ku magacaabo dembi ciqaabka dembigeenu waxa weeye dhimasho ilaah si aad ayuu inoo jecel yahay waxaanu soo diray wiilkiisa ciise si uu ugu dhinto isku tallaabka korkeeda una bixiyo qaanta dembiyadeena haddaad rabto inaad ka soo laabato xadgudubyadaada sidan ku dheh ilaah ilaahigii weynaayo waxaan rumaysanahay inuu ciise u dhinta aniga awaday isagoo haddana nool fadlan ii kaale oo iga cafi dembiyadada si aan iminkaba u helo nolol cusub oo aan adiga weliga kula jiro igu caawi inaad adiga awga u noolaado anoo ka dhigan ilmahaaga aamiin yooxana saddex ilaa lix iyo toban akhri kitaabka quduska ah oo maalin walba ilaah la hadal